run ahaantii hadday badiyaan iyo haddaysan badinin intaba waxaa weeye cayaartooy soomaaliyeed oo calankii iyo ciiddii matalayso waxaan wax la siisa lahayn calankeenna ay meesha geynayaan ee weli ka dhex muuqanaya caalamka waayo waxaa weeye wadamo ayaa jira xataa aan weliba aan kasoo qaybgelinin farxad ayay tahay maryan iyo maxamedne alla waxaan kaga rajeynayaa inuu ka dhigo kuwii magaca soomaaliya kor u qaadi lahaa inta badan ciyaartooyda soomaalida waxaa la sheegaa inay haystaan caqabado horseeda inaanay guuleysan soomaaliyaad ku nooleyd muddaad kusoo jirtay arrintan intaadan ka qaybgelin ciyaarihii labada kun iyo labaiyo tobanka maxaad ka xasuusan kartaa caqabadaha ugu waaweyn ee haysta ciyaartooyda soomaaliyeed run ahaantii waxaa weeyaan dadka caqliga u saaxiibka ciyaarahana si wacan u garanaya way dareemi karaan farqiga u dhexeeya cayaartoyda soomaaliya cayaartoyda caalamka haddii soomaaliya aysan orod khibrad u lahayn ama aysan magac meel geysan karinin waxaa fiirisaa xilligii dowladii maxamed siyaad bare allahu naxariiste wadanka ay soomaaliya ay soomaali aheed wadanka uu dowlad lahay cabdi bilo cabdi wuxuu ahay qofka keliya ee waxaa weeye caalamka ay ka bakayeen sida hadda ciyaartoyda etoobiya iyo kenya lagaga cabsado ayaa cabdi bile looga cabsanay cabdi bile talyaanina ma ahayn faransiisna ma ahayn wuxuu ahay haliyey soomaaliyeed ee calanka iyo ciidda soomaaliya u halgamay ciyaartoyda soomaaliyeed waxaa haysa dowlad la-aan fasilati la-aan dhaqaale la-aan sabood la-aan ayaa hayso taageera la-aan waxba cidna ma taageerto ciyaaryahan walba garoonka u imaada xataa ciyaartoyda qaar waxaa dhacda inay kobaha kala qaataan oo wiigaan oo qof saaxiibkiisa ku ordiciya kobaha ama qof laba joogo kale hayso uu siiyo saaxiibkiisao kaleeto ma jiro kobo xataa ciyaartooygii haysta lacag ee familkiisa uu dhaqaalo yar hayso malaha meeluu kasoo gato waayo malahan dukaamo qalabkii rasmiga ahaa ee orodka loogu talagala keena dowladda soomaaliyana ma keento xiriirka cayaaraha fududna waxaa weeye caalamku waxay laleeyihiin xiriir ayay laleeyihiin waxaa jira hay-ado dhaqaalo ku bixiya ciyaaraha soomaaliya ma ay weydiistaan wixii loogu talagalay lacagti kaliya oo soo qaada waxba ma taraysa laakiin waa inaa fasilitiga ciyaartooydii aad dalka keentaa waayahay waxaa kaa horeeyey ciyaartooy ka qayb galay tartankii bejiin allah u naxariistee saamiye yuusuf ayaa ku dhimatay cabdinaasir waa uu xanuunsan yahay marka aad dareento dadkaas kaa horeeyey iyo halka ay ku dambeeyeen iyo adiga hadda london iska dhiibay ee ku nool suu yahay dareenkaaga run ahaantii dareenkaygu waa mid aan yacni hadal lagu soo koobi karin waxa aan maanta dareemayana alla ayaa yacni og alla ayaa og qalbigayga waxa ku jiro waxaa weeyaan waa xanuun iyo murugo waayo saamiya allah u naxariistay waxay ahayd haliyeyeed qaranka iyo ciidda soo matashay waxay ahayd gabar ku dayasho mudan waxay ahayd ciyaartooy yacni aan la dhiiro gelinin waayo saamiya khibrad waa ay haysatay laakiin waxa ka maqnaay waa saboodkii loogu talagalay cabdinaasirna sidoo kale alle waxaan kaga baryayaa caafimaad saami inuu cabdinaasir siiyo waayo caafimaadkiisa alle ayuu gacantiisa ku jiraa qof bini aadana wax tabarucaada oo la siiyo ama waxyaabo loo aruuriyo famili ahaan way sabood garaynaysaa laakiin qofka bini aadanka noloshiisa waxa ugu muhiimsan waa caafimaadka